UATB 1420. Next hour you will hear Radio Wada Jir.
inta walba waahan radio wada jir w a t v tumi afar labaatan a m
raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha leh meel kastoo aad naga maqlaysaan iyo qaab kastoo aad noo dhegaysanaysaan halkani waa wadajir radio oo aad nooga barateen maalin kastoo axada in aan ku kulanno hawada mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda saacaddu kolka ay tahay saddexda galabnimo bariga wadankan maraykan waxaan idin leenahay wacan oo wanaagsan sida caadada noo ahayd maalin kasta barnaamijkeena waxaanu ku furan warkii oo kooban maanta bisha agost waa saddex sanadkuna waa laba kun afar iyo toban warka waxaa si toosa halkan idinkaga akhriyi doona anigoo cabdilcasiis siidi waxaana inoo soo saaray mustafa xaaji nuureeni maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta dil ku fulisay saddex qofood oo lagu sheegay inay ahaayeen shabaab qarax haween ku dhinteen oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho soomaaliya oo laga cabsi qabo inuu soo gaaro cudurka ebola mid ka mid a ganacsatada hubka ee magaalada muqdisho iyo ilaaladiisa oo xabsiga la dhigay guddiga amniga iyo arrimaha gudaha baarlamaanka oo maanta kulan la qaatay wasiirka amniga gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka shabeellada hoose oo dil ka badbaaday kulan looga hadlayay qaabka ugu habboon ee ay iskaga kaashan karaan qeybaha kala gedisan ee ku sugan baydhabo oo ka dhacay magaalada baydhabo kulankaasi oo looga dan lahaa sidii loola dagaali lahaa shabaab laba caruur oo gaajo ugu dhintay deegaano ka tirsan degmada luuq ee gobolkaasi gedow dagaal ka dhacay duleedka magaalada kismaayo caasimada gobolka jubbada hoose aynu ku horeyna ee sida uu kusoo waramayo wariyaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi sheekh abuukar waxaa maanta lagu toogtay magaalada muqdisho saddex ka tirsan xarakada shabaab kuwaas oo ku eedeysnaa dilal ay ka geysteen gudaha magaalada muqdisho iyo weliba falkii lagu weeraray villa soomaaliya maxkamadda ciidanka dowladda soomaaliya ayaa maanta toogatay saddex nin oo la sheegay inay ka tirsan yihiin al-shabaab saddexda nin ee fagaaraha iskool boliisiya lagu toogtay waxaa ku jiray nin la sheegay inuu fududeeyo weerarkii lagu qaaday madaxtooyada intii lagu guda jiray bisha barakeysan ee ramadaan afhayeenka maxkamadda ciidanka qalabka sida ee dowladda cabdulaahi maxamed muuse kayse oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyey ragga maanta maxkamaddu dil toogasha ay ku fulisay waxaan ku dhiiye shabaab aadan maxamed xasan sagaatan jir ah inaan biyo cabdiraxmaan ku dhashay bakoob deganaa wadajir nambar labo gacan ku dhiigile shabaab bashiir xasan maxamed ilaa sagaatan jir ah ina xabiibo ibraahim ku dhashay saakoo deganaa wadajir waxa ay si bareer ah oo ka ah oo qorshaysan u dileen waa dirin fara badan oo ay ka mid yihiin allah u naxariistee maxamed deeq cabdi iyo xamso cabdi nuur oo ka wada shaqaynayey ka mid ah shaqaalaha wasaaradda maaliyadda waxaa kaloo ay si bareera u dileen dhowrka ah xaago aadan rabi oo ka tirsan ciidamada dowladda waxaa kaloo ay dileen si bareerudin allah u naxariistay xildhibaan cabdicasiis isaaq mursal oo ka tirsana xildhibaaniinta xukuumadda dowladda federaalk nidaamiya shabaab xasan muxiidiin xasan sideelaatan jir ahaa dhinac caasho cumar oo ku dhashay hargeysa wuxuu weerar isnidaamin ah ku qaaday isagoo saddex kale oo shabaab ah xarunta madaxtooyada maanta oo ay tahay taariikhdu saddexdii bishdeedaad waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa goobtan ay joogno hadda gudoomiyaha maxkamadda sare ciidanka qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan maxamed tuuriire oo asna warbaahinta la hadlay ayaa dhankiisa wax uu sheegay in waalidiinta soomaaliyeed ay kaga digayaan carruurtooda haddii ay al-shabaab ay ku biiraan in ay qariyaan dhanka kale qarax maanta lala beegsaday haween ololo nadaafadeed ka waday qaybo ka mid ah magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan ayaa waxa uu geystay khasaare isugu jira dhimasho ee dhaawac inta la ogyahay waxaa geeriyooday saddex haween ah sideed kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray taliyaha ciidanka booliska degmada hodan korneel maxamed daahir oo warbaahinta kula hadlay goobtii uu qaraxa ka dhacay ayaa waxa uu yidhi meeshan waxaa masiibo ku dhacday dad masaakiina oo bare ah oo u shaqaynayey dalkooda caaqayana nadaafadda ee qashinka waxaad arkaysaa nimanka cadaystay dhiigga dadka muslimiinta inay hablihii soomaaliyeed ee hooyooyinkooda ahaa ay ku asiibeen kuna qarxiyeen ayagoo ku faanaya inay dad ay macnaha waxa la mid inay guul gaareen maxaa yeelay waa hooyooyinkooda haween dumar ah oo shaqaynayey oo dalkooda u shaqaynayey marka insha allahu tacaala waxaan leenahay kuwaasuna dhagarqabayaal weeye ummadda soomaaliyeed dhibaatadiisa ka shaqaynaya ummadduna way arkaysaa dadka soomaaliyeed ee maqlaya ama na arkaya ama u jeeda dhagaysanaya waxaasna waxaan leenahay meel kasta ay joogaan ha soo sheegeen ciidamada amnigu waxay ballan qaadayaan inay goob kasta ugu tagaan inay meel walba ay uga dhacaan ololaha nadaafadda ee haweenka ay ka wadaan magaalada muqdisho ayaa haatan ka socda qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir waxaana horey u dhici jiray qaraxyada noocan oo kale ah oo haweenka lagu weerari jiray xilliyada ay wadaan ololaha nadaafadda maxamed kaafi sheekh abuukar reed wadajir muqdisho aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho ciidamada nabad sugidda oo helay xog ku saabsan guri la sheegay in uu ku yaalo xaafadda buulaxuubey gurigaasi oo lahaanshihiisana uu leeyahay taliyo xigeenka ciidanka nabad sugidda shaawey islamar ahaantaana haatan degenaa nin lagu sheegay inuu yahay kabtan ciidamada xooga dalka islamarkaana ka ganacsada hubka ee lagu magacaabo cabdi ilays ayaa waxa ay weerar ku ekeysiiyeen habeennimadii xalay haddaba weerarkaasi ay ku ekeysiiyeen ayaa ugu dambeyn guriga kabtaan cabdi ilays waxa ay ku guuleysteen ciidamada nabad sugidda in ay soo xiraan cabdi ilays iyo weliba shan iyo toban ka mid ah maleeshiyaadka isaga u ahaa kuwa amnigiisa suga waa kan warbixin nooga soo diray magaalada muqdisho waryaheena howlgal qorshaysan oo ay ciidamada hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ka sameeyeen qeybo ka mid a degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa lagu soo qabtay hoob tiro badan oo noocyo kala duwan isugu jiray hubkaasi ayaa la sheegay inuu ahaa mid laga iibiyey kooxaha shabaab hase yeeshee xog ay heleen ciidamada hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa lagu guulaystay in laga hortago hubkaasi inuu u gudbo al-shabaab dhuuga islamarkaana hubkaasi uu soo galo gacanta dowladda soomaaliya howlgalkaasi markii soo dhammaaday kadib ayaa hubkaasi usoo bandhigay xarunta hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee magaalada muqdisho afayeenka wasaaradda amniga qaranka soomaaliya maxamed yuusuf cismaan ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya sharaxaad ka siiyey qaabka howlgalka uu u dhacay dal xaawalgalay oo baryahan o dhan xuuraankiisa la helayay oo kala gedisan oo marka horena xuuraan oo ka horreeyey iyo soo ogaashaha meesha hubkaan yaallo caawan waxaa u suurta gashay ciidamada inay kusoo guulaystaanoo meeshaan ay keenaan wasiirka amniga qaranka soomaaliya mudane khaliif axmed ereg ayaa sheegay in hubkaasi ciidamada nabad sugidda qaranka ay gacanta ku soo dhigeen in uu ahaa mid la doonayay in loo gudbiyo kooxa al-shabaab waxa u intaa raaciyeen sidoo kale ciidamadu ay soo qabteen kooxihii al-shabaab wa ka iibiyey hubkaasi islamarkaana qorsheynayay in ay u gudbiyaan hase yeeshee cadaaladda ay horkeeni doonto dowladda soomaaliya
waa hubkii lagu gunaadi jiray shacabka soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed oo ay kooxihii nabaddiidka ahaa ay dhibaatada ugu geysan jireen isla mar ahaantaasna dad wax magarad ah inta laga iibiyo loo gudbin jiray hubkaana wuxuu ahaa hub muddo dheer lagu daba jiray oo lagu guulaystay in xogtiisa la helo oo kooxaha sirdoonka hay-adaha sirdoonku ay ka shaqeeyeen juhdi badanna ku bixiyeen isla marhaantaasna lagu guulaystay in gacanta lagu dhigo kooxihii ee, ka shaqaynayay hubkan inay u gudbiyaan cadowga iyo hubkii labadiiba gacanta lagu dhigay hortaagan caawiyaalan waan u jeedaa insha allah haddii ilaahay yidhaahdana waxaan horgeyn doonaa sharciga qof walbana wuxuu la yimaado ayaa lagu qaadi doonaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane cabdiweli sheekh axmed maxamed ayaa hambalyo iyo bogaadin u jeediyey ciidamada amniga guushan weyn ay u soohiyeen dalka iyo dadka waxa uu intaa raaciyey ra-iisul wasaaruhu in howlgallada noocan oo kale ay sii socon doonaan inta laga xasilinayo ammaanka guud ee caasimada ballaaran ee ay soohoyeen mar labaad ayaan u bogaadinayaa ummadda soomaaliyeedna waa u abaalgudi doontaa waxaan rajeynayaa hawshaas inay kusii socdaan ilaa ay sugaan amniga waa mahadsan
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena warbixintaas uu ka soo diray magaalada muqdisho haddaba kabtankan lagu magacaabo cabdi ilays islamarkaana ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka sidoo kalena ahaa ganacsade ka ganacsada hubka ayaa waxa laga yaqaano waxaa inooga warami doonaa cabdi ciise dagaalkan ayaa waxa uu ka bilowday kadib markii adfitaax shaawey uu ciidamo uu hogaaminayo ee weerar ay ku soo qaadeen sargaal sare ee lagu magacaabo cabdi ilays oo hore ay ugu tirsanaayeen maamulkii hore xilligii ku-xigeenka amniga uu shaabay ahaa ee magaalada muqdisho marka arrintan caawa ma aysan cusbeen maalmihii u dambeeyey ayay dhacdadani taagneed sargaalkan lagu magacaabo cabdi ilays ayaa hore ugu ahaa taliyaha ciidanka abdifitaax shaawi xilligu uu ahaa gudoomiye ku-xigeenkii amniga maamul gobolka banaadir abdifitaax shaawi safar dibadeed ayuu soo galay oo sida aan ognahaba qurbaha ayuu aaday muddooyinkii ugu dam- ugu dambeeyeyna dibadda ayuu ku maqnaa ciidankii iyo saalidii militariba waxa uu ku wareejiyey sargaalkan
haddaba tallaabadan ay qaaday dowladda ayaa waxa ay daba joogtaa tallaabo toddobaadkii hore lagu baaray islamarkaana hub fara badan looga soo saaray garaashka allaha u naxariistay cismaan caato oo lagu yaqaanay xilliyadii dagaaladii sokeeye ee soomaaliya in uu ahaa garaashkaasi mid aad loogu macmalo hubka iyo noocyadiisa kala gedisan inkastoo tallaabada dowladda ay ka qaaday garaashka ismaan caato ay reerkiisa si carale uga jawaabeen ayaa haddana tallaabada maanta xalay dowladdu ay ku qaaday guriga ninka lagu magacaabo kabtan cali ilays oo u muuqataa mid dowladda ay ku daba taagan tahay hubka kooxihii qabqablayaasha dagaalka ee magaalada muqdisho haraadigooda oo weli ku harsan magaalada muqdisho in ay ugu jirto baadigoob gaar ah halkaa weli nagala socotaan waa wadajir radio oo si toosa nooga dhegaysanaysaan muujadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo weliba hareeraheeda kulan looga hadlayay qaabka ugu wanaagsan ee loola dagaali karo xarakada shabaab ee ku sugan gobolka baay ayaa waxaa maanta lagu qabtay magaalada baydhabo kulankaasi oo ay ka qayb galeen qaar ka mid a saraakiisha ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya ee uu ugu horeeyo taliyaha guutada saddexda gobol ee baay bakool iyo gedo sidoo kale madax dhaqameedyo ka tirsan bulshada gobolkaasi iyo mas-uuliyiin kale warbixin arrinkaasi ku saabsan
kulankan ay wada qaateen taliyaha ugu sareeya ciidamada amisom ee gobolada baay bukool iyo gedo xubno ka socday maamulka degmada baydhabo taliyayaasha ciidamada booliiska naga sugidda iyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka oo ka dhacay magaalada baydhabo ayaa waxaa looga hadlay sidii loo sii ambaqaadi lahaa howlgallada ka dhanka al-shabaab iyo xaqiijinta ammaanka goobaha hadda dowladda ay ka maamusho goboladan taliyaha sektarka saddexaad ee amisom genaraal gabriel madin oo kulanka shirgudoominaya ayaa mid mid waxa uu warbixin ku aadan sida gacanta dowladda loogu soo celin karo ka dhagaystay odayaasha saraakiisha ciidamada dowladda ee kulanka goobjooga ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka iyo maaliyadda degmada baydhabo maxamed isxaaq ibraahim aflow ayaa sheegay in maamulka uu diyaar u yahay in gacanta dowladda lagu soo celiyo dhammaan goobaha ay joogaan al-shabaab wuxuuna carabka ku adkeeyey in howlgalladaasi ay diyaar u yihiin in maamulkooda uu horkaco وقري والآلة دولة بركة الآلة مناس بنتانا طوى الآية بإلى إلى ملك الهري دونا إلا إبربار ما هني ميل ألا لميش قبل كباي إلا باي بكل يقري هل تول أما هل دق وقعنت عيو يكدرتو هدو إلى إلى هدو سيدة جنك أو شيء كما ملهان سيد نقصيها يا قعنت دولة سوى قلنا mid ka mid a odayaasha kulanka la qaatay taliska amisom ee gobolada baay bukool iyo gedo ayaa isna ka hadlaya sida ay diyaar uga yihiin inay horkacaan ciidamada dowladda iyo amisom baryahan aabani uu iidan la siiyo hubnuna la siiyo iidan la niidaro raashin musin warsadan gaalana loodan irinkaana dooryalkan u meelitagu al-shabaab ku obsadi yawnan kulligan mangaal gob uu yaaraga garab xal la siiyo waddanka soomaali meelihoodan inay difaacdaan udowkayna dhowtaan haambateen garban soo diyaarahna jenaraal gabre madhiin iyo taliyaha booliiska gobolka baay mahad cabdiraxmaan ayaa gebagabadii sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan gacanta dowladda lagu soo celinayo deegaanada shabaabka ay ka joogaan saddexdan gobol waxayna shacabka ay ka dalbadeen inay gacan ku siiyaan qaadista howlgalladaas
baydhabo waa ka baxayna barta koobaad oo la isku ururiyey koobaad waxa waaye toos weyna waay waa kurtun tan labaad awdiinla waay deegaankanaga waa isla naqaana waxna waa dhulna waa dhul beereed dhulna waa dhulka ooda hawdka hawdka nimankaana nala gubi doona annagana waxaan ka soo burinaynaa beeraha macnahana loo sheegaya saas waay inu waa gaalin bulaajin mutaaju inuku waxaan ka laanta waa lanaynaa dhulkana xurta iska bixinayna tanna qaxaynaa ganyin maalin xoog yeen baan helay annagu ከዚህ በፊት ግለሰቦች ብቻ ነበራችሁ ግለሰቦች ኢንፎርሜሽን በመስጠትም ለእኛ በመደገፍም ትንቀሳቀሱ ነበር marka hore shaksi ahaan wayaan information ha noqoto ama waxyaalo kale oo information ha keenaan shaksi ahaan
አሁን ግን እንደ ህዝብ ነው የመጣችሁ ያላችሁ ninka shacab ahaan ama ummad ahaan baad u timideen ትልቁ ኃይል ተፈጥረዋል ጎርፍ አሁን ነው የተፈጠረ ማለት ninka awood weyn ama daad weyn haddaa la helay ያ ጎርፍ ደግሞ ግራና ቀኝ እንዳይባክን በአንድ ላይ ተሰብስቦ ፍትህ ያገኘውን እየጠረገ እንዲሄድ መደራጀት አለበት።
ወዳትከን ብድሕ የሚል ህዱ ምረሞት አውጅ ሰው ይለናያ
ግን የሁላችሁ ዋናው ታርጌትና ግብ ግን ጠላትን እንዋጋ ነው።
እንቱ ለፍክራቲና መውቀፍኪና አደውጋን አንስከዕል ነው si kastaba ha ahaatee ma ahan kulankii ugu horreeyey oo ammaanka gobollada looga hadlayo oo bulshada qaar ka mid ah iyo taliska amisom booliiska inay isugu day ku yeeshaan magaalada baydhabo inkastoo wadatashigan u dambeeya ee baydhabo ka dhacay aan la ogeyn waxa uu soo kordhin karo muxdin xusni
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xusni warbixintaas uu ka soo diray magaalada muqdisho sida uu ku soo waramayo waryaheena koonfur galbeed soomaaliya axmed cumar saalixi waxaa geeriyootay laba caruura kadib kolkii gaajo iyo macluul ay la soo daristay kuwaasi oo ku noolaa tuulooyin hoostaga degmada luuq ee gobolka gedo iyadoo marmar ka dambaysa ay sii kordhayaan dhibaatooyinka abaareed iyo mid danalxumay ka taagan qaar ka mid a degmooyinka gobolka gedo ayaa saacadihii ugu dambeeyey waxaa la xaqiijiyey in ay gaajo iyo macaluul uga dhinteen xaafadda bandarwanaag ee ku taalla degmada luuq laba caruur ah oo ka soo jira qoysas beeraley oo dhowaan ka soo barakacay degmooyinka waajid iyo xudur oo ka tirsan gobolka bakool maxamed ibraahim salaad waa aabbaha dhalay mid ka mid ah laba wiil oo gudaha magaalada luuq ugu geeriyootay saacadihii lasoo dhaafay gaajiya macaluul wiilkiisa oo da'diisu ay tahay laba sana jir ayuu sheegay in ay ka mid ahaayeen qoysas isugu jira xoololey iyo beeraley oo ay ragaadiyeen abaaraha iyo dhibaatooyinka noloxumo oo dhowaan ka soo barakacay baadiyaha lagu magacaabo marayle oo luuq u jirta ilaa afartan kilomitir waxaana mara maanta kula xidhiidha qadka taleefonka uu raadiyaha erga uga warbixiyey xaaladda iminka ay ku sugan yihiin
wiilka waxau u dhintay ilaaha markiisu ku dhintay ha ahaatay dhibaato gaajoa gaaja cudur wadato ilan cudurkii hadduu kugu dhaco ood adiga nafaqa u haysanin oo aad baaba sidaba saasan ku dhimada waxaa u daran oo zaa'id oo wiilkaas ku dhintay amar ilaahay ku dhintay gaajo
waata wiilka meeqa jir ayuu ahaa wiilka laba jir ahaa wiilka weliba laba jir ahaa
waa gartay marka adinku ma dadkii soo barakacayaad ka mid ahaydeen
ha yacni baadiya dadkii ka soo barakacay meel la yiro maraayne oo u jirto afartan kilomitir oo luuq ka jirta wey waa tahay marka hadda xaaladiina kale waa sidee mar haddii wiilkii yaraa ee laba jirka u dhintay gaajo iyo macaluul adinku hadda xaaladiina waa sidee xaaladayna waa xuntaa degmada xaaladooda waa hatta magaalada naftigeeda xaaladood xuntahay waxaa soo garisay dad gaajaysan oo xooti barakaca oo jire iyo waxba la wato haddaad arki laheedeen aad gaari laheedeen wey maanta intaad ka warqabtid ma jirta carruur kale oo u dhimatay gaajo sidaan oo kale waa jirta waa jirta way badan tahay way badan tahay haddaad aragta xawaalaad waad yaa axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baardheere aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed warbixintaas uu nooga soo diray magaalada baardheere sidoo kale ayaa waxaa dagaalo la sheegayaa inay toddobaadkan googoos uga socdeen degmada kismaayo iyo weliba hareeraheeda waa kan mar kale axmed cumar iyadoo maalmihii ugu dambeeyey duleedka magaalada kismaayo ay ka soconayeen dagaalaha u dhexeeya ciidamada amisom oo ay kaabayaan kuwa dowladda soomaaliya iyo weliba xarakada al-shabaab ayaa markii ugu horraysay al-shabaab waxay ka hadleen dagaaladii ka dhacay labadii maalin ee lasoo dhaafay gobolka jubbada hoose gaar ahaan duleedka kismaayo halkaas oo ay isku fara saareen xoogga al-shabaab iyo ciidamada jubba oo ay uhelinayaan kuwa amisom guddoomiyaha xarakada al-shabaab ee gobollada jubbooyinka sheekh cabdiraxmaan xudeyfi oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in dagaalkii maalmahan ka dhacay duleedka magaalada kismaayo uu ahaa mid ka dhashay kadib markii al-shabaab ay diideen in kismaayo laga dhoofiyo dhuxusha wakiilka xarakada al-shabaab ee gobollada jubbooyinka ayaa rasmi ahaan waxa uu salka ku hayay dagaaladaasi waxa uu ku sheegay in ay tahay go'doonka ay kismaayo geliyeen ciidamada al-shabaab sidoo kalena ay ku diideen in kismaayo laga dhoofiyo dhuxusha dhuxusha laga joojiyey dekadda kismaayo ayaa sabab ah dagaalada ka dhacaya duleed kismaayo ayuu yidhi sheekh cabdiraxmaan xudeyfi dhinaca kale ciidamada maamulka meelgaarka ee jubba ayuu ku sheegay in khasaare culus ay ku gaarsiiyeen dagaalka imankana ciidamada al-shabaab ay ku sugan yihiin deegaanadii lagu dagaalamay ee duleedka magaalada kismaayo kale afhayeenka maamulka kumeelgaarka ee jubba cabdinaasir seeraar maax oo la hadlayay warbaahinta ayaa dagaaladaasi guulo ka sheegtay waxaana uu sheegay in al-shabaab ay kaga guulaysteen dagaaladii laba maalin ee lasoo dhaafay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo gaar ahaan deegaanka cabdilabiroole si kastaba arrintu haatee dagaaladan maalmihii u dambeeyey ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ayaa sabay khasaarooyin isugu jira dhimashadii dhaawac inta la ogyahay waxaa dagaaladaasi la xaqiijiyay inay ku dhinteen dad ka bad ilaa toban qof oo ka soo kala jeeda laba dhinac ee diriirta ay u dhexaysay axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baardheere aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed warbixintiisaas iyadoo haatan wakhtigii aan ugu talagalnay maanta barnaamijkeena uu gebagaba yahay waa bahda oo idin bahda wadajir radio oo idiin leh sidaas iyo inta dib dambe aan u kulmi doono soomaaliya oo looga baqayo in ay ka mid noqoto wadamada cudurka loo yaqaano ebooga ka socda dalkeena cudurkan ma soo gelin maxaa yeele cudur isqariya maaha walow saan soo sheegnay laba ilaa sideed iyo toban casho laba ilaa kow iyo labaatan casho qaar yidhaahdaan in qofka yacni uu yacni sida yahay oo cudurkii faafin karaayo isagoo calaamooyinkiisii kasoo bix uu yacni markaa cudurkii sido oo carrier yahay oo asymptomatic oo cudurkii aysan kusoo bixin laakiin anagu hadda yacni wax yacni la calaameeyey cudurkaas ilaahay nooma keene khatartiisa waa jiri kartaa maxaa yeelay hadda sida hadda waad ku maqlayseen ciidamo oo yani wadamadaas uu ka dilaacay ciidamaha meeshan ka jooga walow hadda markuu dilaacay ay hore u joogeen ciidamadaas laakiin khatarta waxay tahay haddii ciidamo kale hadda ay yimaadaan ama dad kale hadda ay ka yimaadaan wadamahaas waa khatarteeda waa jirta hadda hadda laakiin hadda
redio wadajir waa idaacad madax bannaan kana madax bannaan siyaasadaha isdiidan ee beelaha soomaaliyeed kana shaqaysaa helidda nidaam ku dhisan sinaan dhexdhexaad cadaalad nabad iyo weliba horumar waa idaacadda keliya ee kuu soo tabinaysa warar la hubo laysku hadlayn karo oo ay goobjoogayaal kuu soo tabinayaan warbixin wanaagsan wixii arlada jira maqal fasiixa suugaan wacan wadajir redio kala soco walaagila sheega wallayka jaree wehelkaa ku weeldhoy warbaahinta caalamiga ah ee wadajir aba oo inis wareerina oo waabka adaroogta warwalaagiba caalamka jara wadajir media kula xiriir wacdiga iyo diintiyo iyo waanada culammada axaadiistii nabigeenna intaba kala soco radio wadajir sidoo kale radio wadajir waxa ay kula diyaar tahay xaysiimo tayaysan oo kor kugu qaadayo ganacsigaaga ogeysiis tacsi baasin intaba waxaad ka helaysaa wadajir radio advertisement half of business ballanteenu waa radio wadajir